raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhownsadayaala ha ka dhowaada warkaha miynimo ee raadiyaha warsaan qodobada idinka dheegaysaan oo nimaadun walibaa ku mid ah cabdicasiis lafti gareen ayaa dhandooradii madaweynega maamulka koonfur galbeedda shacabka magaalada baydhabo weliba ayuu hadhawaayeena doorashadii kadhiidii magaalada baydhabo duqa muqdisho ayaan hambaliyeeyey madaweynega cusub ee maamulka koonfur galbeedda haanoo ku mid eh dadka dalka dibadda ku jara iyo haanoo ku mid eh bulshada magaalada baydhabo weliba ayuuna ku hadaleena doorashada maamulka koonfur galbeed ee geeka kudhiidii taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee qaybta gobolka hiiraan ayaa ku hadalay howlgaladii ka dambeeyey ee ka dhayay gobolka hiiraan taliyo cusub ayaa lagu magacaabay ciidanka ugandha ee rooga soomaaliya musharax madawiine oo landiidi in taageerayaasha uusa kala hadala barxadda kayaala garooba wasiir timcade oo iscasili qodobada caalamka aysan ka dheegaysaan warkaha midnimo walibaa ku mid ah cunaqabateen cusub oo la hasaaray kuuriyada waqooyi
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
amiinimo khamiis ewo arbaaniya bahasta dhuwunsadayaala taariikhdana iyo kaedanta toban sagaalka bilo toban lamaad sanada lamada kun toban iyo siyeedka intaas waliba ayu hayna qodobadii warkaha midmanka door koronaay in diyaargarooba warkii oo faahfaahsan ah cabdicasiis lafti gareen yalan dooradii madaweynega maamulka koonfur galbeedda faahfaahinta warkuun waliba nin haaye muxudiin xasan xusni
doorasho marar badan wakhtigeeda inay ku dhacdo dibudhac ku iman jiray ayaa maanta ka qabsoontay magaalada baydhabo oo xanuun ku meel gaar u ah koonfur galbeed shan musharax ayaa ku tartamaysay doorashada madaxweynaha afarta sane ee soo socota kuwa oo xildhibaanada koonfur galbeed ay bilaabeen inay u kala codeeyaan shan musharax laakiin wakhti badan ma qaadan codaynta iyo tirinta codadka waxay ahayd doorasho madaxweyne oo wareega koowaadba lagu kala baxay waxaana madaxweynaha koonfur galbeed inuu noqdo xildhibaanada ay u doorteen cabdicasiis xasan maxamed laftagaran oo la yimid codad gaaraya boqol iyo kow cod halka musharaxa kale ee labaad ku soo xigeen uu ahaa aadan suransoor oo laba iyo labaatan cod la yimid gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maxamed nuur ayaa ku dhawaaqay natiijada codaynta xubnaha xildhibaanada ay sameeyeen
ibraahim macalinuur shan cod u helay xuseen cusmaan xuseen laba cod u helay sayid axmed sheekh saahir afar cod u helay waxaa xumaaday saddex iyo toban cod cabdicafiif xasan maxamed laftigareen boqol iyo kow cod ayuu helay sidaas waxaa ku guulaystay cabdicasiis xasan laftigareen waa madaxweynaha labaad ee koonfurta
doorashada waxaa goobjoog ka ahaa kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed wakhtiga doorashada ay socotay cabdiqaadir shariif sheekhuna wasiirka arrimaha gudaha heer federaal wasiiro ka tirsan xukuumadda iyo xildhibaano dowladda ka socday wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa goobta ka sheegay in si buuxda xukuumadda soomaaliya ay u taageersan tahay doorashada madaxweyne ee baydhabo ka dhacday ee lagu doortay cabdicasiis xasan laftagaraan
shacabka magaalada baydhabo yahayaan aanu hadhawaaye madaweynega cusub ee maamulka koonfur galbeedda shukre ismaaciil axmed ayana faahfaahayaas warkun kureed markii geedka magaalada baydhabo laka dooradii madaweynega cusub ee koonfur galbeed kaasoo landooradii cabdicasiis laftigareen ijaweyba bulshada qaybasha sharduban iyo ondara hayana hambalya weyban saasoo kaliyo ku hadala hayana walyaabo cabdicasiis laftigareen kukudubanaada kor madaweynagii hore ee hamari koonfur galbeed soomaaliya zahare cali shariifa weybaya ka noola magaalada muqdisho iyo og ka hadalaasi afka dhallinyarada muqdisho iyo weybaya ku sheekaytay sidii oon aragayaan madaweynega cusub ee landooradii koonfur galbeed soomaaliya dabcan shukriya markaan aan kaaga waramo xamaasad aad aan soo koobi karin ayaa i hayso waayo maanta waxaa inoo dhashay madaxweynihii aan sugaynay intaas oo sano madaxweynihii ay ku riyoonayeen bulshada koonfur galbeed inay helaan kaasoo kusoo baxay doorasho cod iyo iyo xalaal ah oo bulshadana inteeda badan ay ku qanacsan tahay ka dhalinyaro ahaan marka aniga aan ka hadlo damiirkeyga iyo maaragtay iyo aan ka hadlo dareenka dhalinyarada maanta ay ula sugan magaalada muqdisho waa mid aan la soo koobi karin oo haatan ay ayaga ay dhaheen waxaan helnay madaxweynihii saxda ahaa oo hogaamin lahaa bulshaweynka koonfur galbeed kaasoo weliba u hogaansan sida saxda ah maamulka haatan dalka ka jiro dowladda federaalka soomaaliya taasoo loo baahan yahay in maamul walba uu hoos tago sharciyan marka loo hadlo ay ka mid noqoto u hogaansanaanta dalka iyo dadka inay ka mid noqdaan maamulada dowlada dhexe ee koonfur galbeed ee soomaaliya zahariya saas oo kale way baya dardaaran andartay dhalinyarada ha ku jeeda deegaanada koonfur galbeed somaali iyo-onaya ankabaaqdi intiioo la shaqeeyaan madaweynaaga cusub ee landooradii deegaanada koonfur galbeeda dhalinyaroy waxaad tihiin dad waxbartay inta badan waxaad tihiin dad dhibaato iyo dowlad la-aan anaga aan kusoo barbaarnay markaan ejkiina aniga aan arko inta kaleeta iska daa qabyaalistayaal waa ma garate maanta qabiil in wax loo fiiriyo waa qalad maanta keebaa ku badbaadin kara ayay taagan tahay aqoon-yahanada waxay u baahan yihiin fursad ay dalkan u maalgashtaan waxay u baahan yihiin fursad ay kaga qayb qaataan siyaasada waxay u baahan yihiin fursad ay kaga mid noqdaan khilaafaadka iyo heshiiska u baahan yahay koonfur galbeed dhexdeeda oo aniga aan ka mid ahay oo igu bixiyay sahra cabdiis oodna markaati ka tahay shukriyey gabagabadii zahra cali shariifa iyaweyba iyo baaqan dartaya madaweynaaga cusub ee koonfur galbeed cabdicasiis laftigareng iyo-onaya ankabaaqdi antius ila gaara kahaya dhalinyarada koonfur galbeed waaniyo ka tilmaantay antiyo idin dhalinyarada jiilka baryaya waxaan farayaa mudane cabdicasiis laftigareng marka hore hambalyo hambalyo waxaa taa madaxweyne taariikhi ah mudane cabdicasiis waxaan ku farayaa golahaada wasiirada inay noqdaan dhalinyaro aqoon-yahano ah wiilal iyo gabdho u badan waad inaad baryoratigaaga u noqdaa keebaa maanta aqoon-yahan ah waayo annaga waan ku dhimanay four pointy five haddaad kusoo qfili doontid xitaa four pointy five waad inuu baryoratigaaga uu ahaada qofkaas qabiilka ah keebaa wax usoo bartay munaasabkiisii waa inaad siisaa waxaan kaloo u baahannahay mudane wax walba oo xuquuqdayna asaasiyaadkeenan u baahannahay waxaan kaloo ku farayaa in aad adiga ummadaas samata bixisid waxaan kaloo ku farayaa in aad adiga nabadgelyo noogu soo dabaashid waxaan u baahannahay beeraheeni iyo xoolaheeni inaan u laabano uma baahnini waan ku daalnay inaan annaga barakacyaala ahaano waan ku daalnay caruurteeni inay dandaraadaan waxaan u baahannahay xurriyad aan uga noqono dalkeeni dambe oo beeraheeni iyo xoolaheeni uga noqonaa u baahannahay reedan dhiyow i rabshado kudhiyan baydhabo kureeda weyba magaalada baydhabo geekala ka dooraday madaweynaaga cusub koonfur galbeed ee afarta sano hadareerta duqa muqdisho ayaan hambalyeeyey madaweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeeda rashka yanin faafahaya warkuunga qoraal usoo bartay facebook hadhikii gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso iyo weliba usan hambalyay madaweynega cusub ee geegalan dooraday maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya injineer yariiso iyo weliba usan rajayay madaweynega cusub ee koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdisiis xasan maxamed laftigareen ini ilaahay infududaya xilkoor sooling egmidea injineer yariiso iyo weliba usan sheegay iniyo ciidanka faraxsinyanga guulo geegasa ku guulaysaday mudane cabdisiis maxamed laftigareena welibana usan sheegay inay maamulka isla shaqeeyi doonaanga muddada afarta sena ee hadareerta taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee qaybto gobolka hiiraan ayaa ku hadalay howlgaladii ka dambeeyey ee ka dhayay gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan ayaa warkun nin faahfaahiye taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qaybta gobolka hiiraan jenaraal axmed maxamed maxamuud tiradisho ayaa ka hadlay howlgallo ciidamada dowladda soomaaliya ay ka sameeyeen qaybo ka mida gobolka hiiraan asigoona ugu baaqay in odayaasha dhaqanka ay ka qayb qaataan sugidda amniga deegaanada maamulka gobolka hiiraan maalmahan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan guutada labaiyo labaatanaad waxay ku jirtay howlgallo aada u fara badan weligeedna waa ku soo jirtay waxaana laga gaaray guulo badan oo argagixisada wax badan looga qabtay argixisada wakhtigeedaaba iska dhammaadayba marka waxay ku soo aruurtay isugu timid inay miinooyin iyo waxmeelaha dhigdhigaan waxaasna wax hadda ciidanka xoogga dalka soomaaliya u istaagayaan maahan hawshaasna way socotaa guutada deegaanadeeda iyo howlgallada meelahay ka wado xadka saddexda gobol galgaduud iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe hawshoodu si fiican ayay u socotaa dhaqdhaqaaqyada maxaanku idhahdaa cadowguna waa iska sii yaraadeen ciidankuna dhaqdhaqaaqyadooda ayaa aada u batay mar walbana waa waajibaadka laga rabo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wax dhiba oo hadda ka jiraan ma jiraan howlgalladii ugu dambeeyey oo ka dhacay deegaanka orotan oo ay nimankii ku soo dhuumaaleysteen waxaa halkaa ka raacay jab weyn afar ayaa looga dilay maxaanku idhaahdaa qoryana waa looga qabsaday iyagana halkaas waa ka carareen deegaano walba oo ka tirsan saddexda gobol ee ay hadda ka howlgasho guutaduna waxaa halkaas ka qabsoomay howlo aada iyo aada u ballaaran howlgalladii ugu dambeeyey guutada labay labaatanaad ay ka samayso deegaanka orotanna horaan u sheegnay wixii ku dhintay afar ninaa al-shabaab uga dhimatay nimanka argixisada waxaa kaloon rabaa inaan u sheego dadka u riyaaqa nimankaas alqaacidada ah ee argagixisada ee dembiilayaasha caalamiga ah oo ay ka mid yihiin dadka qaar oo sida nabadoonnada qaarkood ma wada dhihi karo dhammaantood maxaanku idhaahdaa raba inay dowladdiina lu kula jiraan maxaanku idhaahdaa alqaacidada argixisadana lu kula jiraan waxaan leeyahay taasi idiin suurtoobi maysee wixii hadda aad soo samayseen iyo wixii ka hor aad samayseenba waa laydin xisaamin doonaa kuwa sharafta leh ee nabadoonnada ka midana waxaan leenahay sharafaad leedihiin diintiinna iyo maxaanku idhaahdaa dalkiinna ha ku gadanina maxaanku idhaahdaa laba kelmadoo laydinsoo yidhaah ama dadkiinna isku dira oo laydinsoo yidhaahdo kuwa hadda ka shaqaynaya waxaas ee tegey alkawsar iyo maxaanku idhahdaa aadan yabaalna waa laydinku daba jira hadduu ilaahay yidhaahdo meelna gaari ma doontaan waxaa kaloon u sheegaa deegaanada qaarkood ay ku dhuumaalaysanayaan nimanka argixisada ee iska soo hormarinayaan haweenka iyo carruurta ee maxaanku idhaahdaa dadka dhagaxyeynaya waxaan leeyahay iyagana shacabka deegaanadaasuu u diyaar garooba shaqo shaqadaasoo ah waxaa idinku dhex jira in laydinka qabto mar uu ka hadlay sanadkaasi dhammaanaya meelaha ugu badan ee howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya ee jooga gobolka hiiraan ay ka sameeyeen ayaa waxa uu sheegay sanadkan sii dhammaanaya guutada labaiy labaatanaad iyo guutada shanaadi waxay howlgallo badan oo ballaaran ka galeen deegaano badan oo ka mid a hiiraan galgaduud iyo shabeellada dhexe waxay howlgal ka galeen deegaanada muuqakuri maxaanku idhaahdaa mubaax aadan yabaal tardho iyo maxaanku idhaahdaa deegaanada bood cali axmed iyo wabxo iyo miircadde deegaanada hiiraan afariirdood iyo maxaanku idhaahdaa iyo sooman muddada howlgalkaas socdayna waxaa lagu dilay saddex boqol iyo soddon iyo labo al-shabaab ah waxaana lagu gubay lix baaboor oo al-shabaab leedahay waxaa halkaas lagu qabtay ilaa lix nin oo maxaanku idhaahdaa alqaacidada laga qabtay waxaa halkaas ku dhintay niman badan oo sakaawaad ka aruuriya shacabkana dhibaato badan ku haayey oo ugu dambeeyey ninkii maxaanku idhaahdaa oratan lagu dilay kaasoo horeyna u soo laayey dad fara badan oo ay ka mid ahaayeen ay jidka ugu galeen balcad iyo inta u dhexaysa jowhar ninkii soo laayey ayuu ahaa ninka meeshaas lagu dilay ninkii dhibaatadaas geystay oo maxaanku idhaahdaa mas-uuliyiintii halkaas hirshabeelle iyo ka tirsanaa iyo maamuladiba jidka u galay maxaanku idhahda sida gaadmada ah dhibaatada ugu geystuu ahaa waxa uu tilmaamay in howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya ay ka wadaan gobolka hiiraan ay sii socon doonaan ma dhici doonto insha allah alqaacido sii joogta hadduu ilaaha yidhaahdo ama argagixisada sii joogta dalkan wakhtiga hadda sii dhammaanaya wakhtiga ku xiga insha allah waxaan rajaynaynaa haddii allah awooda la ogolaado inaan dalkeenno xora meel walba oo xeeba ku taal dabaaltegi doono insha allah saasaan rajaynaa haddii allah awooda la ogolaado maalmihii ugu dambeeyey qaybo ka mida gobolka hiiraan waxaa ka socday howlgallo ay wadeen ciidamada dowladda soomaaliya iyadoo saraakiisha ay sheegeen in ay sii socon doonaan taliyo cusub ayaa la magacaabiyey ciidanka ugandha ee rooga soomaaliya hadalaha kubahii wasaaradda difaaca ee dalka ugandha ayaa laka sheegay in isbeddel laka sameeyey taliska ciidanka ugandha ee rooga soomaaliya ee qayb ku ee howlgalka amisonga taliyaha qaybta shanaad ee ciidamada ugandha ee ka sugan waqayga dalkaas saree guud michael kabagow isla sheegay in yaa laga magacaabiyey taliyaha ciidanka ugandha ee qaybta ku howlgalow amisonga taliyaha cusub weliba usahay kolle kabedeli taliyihii ciidankaasi ee bawel lokeja usowana sanadkii hore xilkaasay isu kula wareegiyey taliyihii ku horeeyey ee laka magacaabo jaaray muhang kayang afhayeenka ciidanka uganda rijaada waliba usiina la hadalay warbaahinta waxaana uusan xaqiijiyey isbedeladii iyo taliyaha cusub ee la magacaabay ciidanka uganda ee qaybta ku ee howlgalka amisonga wararkan wadeeraha magaalada garoobe ee xarunta gobolka nugaal ayaa sheegahayaan in geedka kookumid ee musharixiinta puntland uusalan diidiyin taageero uu safaraha ini kala hadala barxada garoobe wariyaal kasugoo magaalada garoobe ayaa sheegeen in musharaxa cabdisamad galaana lagu hor istaagay in khudbada uusa hanjeediyey taageerayaashe amarkun ay haayay kowsaha kubahi madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaasa musharaxa madaxweynaha puntland cabdisamed galaan iyo madaxweynaha gaasa waliba iyo haayan ahaano marar badan iyo shaldax galay khilaaf eedin xoogan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland cabdulaahi xirsi cali timcad ayaa isku casilay xilkiushaay oo haayay wasiirka arrimaha gudo ee iyo dowladda dhexe walibana uusa haayay kowshanin sharaxi madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland waliba waa wasiirkii lamaad ee ku tirsan xukuumadda madaxweynaha gaas oo ka dhawaaqow inuu siiyo musharaxa inteegan qawdowka xilkada madaxweyne ku-xigeenka walibana horey uushaayay axmed cilmi cismaan kaasa waana weli usiina shaqada haddii usa ka haya puntland usa ina isku casilna haddaba waliba tima cadday usaya gohan istaagi inuusa qawdow xilkada madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland dowladda kuuriyada waqooyi ayaa cambaaraytay maamulka madaxweynaha trump kaasa waana cunaqabateen cusub usa hasaari saraakiil ku tirsan kuuriyada waqooyi kuuriyada waqooyi waliba ayay ku digtay inay hor istaagi doonta arrinta ee inay ku tallaabsadeen barnaamijka nucleerka xukuumadda madaxweynaha trump ayaa cunaqabateen cusub usa hasaari sarkaal oo ku tirsan dowladda kuuriyada waqooyi maraykankii haykousa ka dhaaraday inuusa xaniba doona hantida joy rayong hai oo ee nang si-eed an ka dhawa kim jing unga wasiirka amniga jong kayong iyo sarkaal dhiniga dacayado een qaabilsan kuurida waqooyi baan kawan ho tallaabadu maraykanka waliba ayay ku dambeysay kuuriyada markii habaheen warar sheegayaan in xaanibaada cusub ay hasaartay kuurida waqooyi warkii idaacadda raadiyaha warsan kula dareerteen haminimaadun intaninka gee warka waliba saaray cabdikariin ibraahim jakarta walibana intaasin ku jeediyayay anoo ee bilaala hilaal sheekh shucaba intii warkunko lamid ee una reedihun kulmaana sidaas iyo nabadgeliyo